muwjadaha khilaaf ee ka dhex jira madaxda maamulka galmudug ayaa maraya marxalad gebidhaclayn ah waxaana muddooyinkii dambe jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamulka hase ahaatee kulan ay maanta iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ku yeesheen dhuusamareeb ayaa waxa ay ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah ka oo laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo xilligan ku sugan muqdisho guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo shir guddoominayay kulankii xildhibaanada ayaa v o a u sheegay in siddeetan iyo sagaal xildhibaan ay maantay ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah kaasi oo laga soo gudbiyey guddoonka baarlamaanka walaal maanta kalsooni kala noqoshada codka kalsooni kala noqoshada guddoomiyaha ayaa waxaa soo gudbiyey khilaaf xildhibaanaha ka kooban siddeetan khilaafo taasoo ay maaragtay ku soo eedeeyeen qodobo oo sharciyan ah oo dastuuri ah kadib ka guddoon ahaan markaan eegnay qodobadii lagu soo eedeeyey iyo sharciyadoodana annaga sidaas ayaan ku qabanay ama eedeemin lagu soo difaaco uu lagu soo eedeeyo isku difaaco sidaas ayuu kusoo noqon karaa inuu guddoomiye noqdo haddii isku difaaco waayen cod kale kala noqdona halkaas ayuu ku waayayaa olintii guddoonimada wuxuu noqon doonaa xildhibaankan iyo xildhibaanada reer galmudug haddaad noo xustid qodobada soo jeedinta ahaa ee guddoonka laga soo gudbiyey ee xildhibaanadu ay ku eedeynayaan in guddoomiyaha uu ku gudbay dastuurka dowlad goboleedka maxay ahaayeen dhowr qodob inaan ku hormaacno ma doonayo kolley berri toona ayay bilaabanaysaa diyadiisa beri ayaa iisoo gudbi doonaa dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey aad ka daawan doontaan si live ah
guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay in aysan jirin xildhibaano uu aqoonsan yahay islamarkaana aan laga keeni karin xilligan muushin arrinkaas waa maqalnay sida a u maqasheen mana ogi xildhibaano ku shiraya magaalada dhuusamareeb ku shiraya ma ogi oo xildhibaano reer galmudug ah oo aniga guddoomiye baarlamankaan ahay ee aan u ahay guddoomiye ma ogi rag dhalinyaro ahoo ayaa jooga islamarkaasna hadda ka hor waxaad ogeen inaan mediyaha u sheegay in aanan aqoonsanayn xildhibaano dhuusamareeb laga sameeyey inaanan aqoonsanayn inaan maaragtay hadda ka hor mediyaha ka sheegay aniga xildhibaano aan aqoonsanahay oo mooshin iga keeni kara oo ama shalay i doortay ama moosh ama ama ah xildhibaano cusub oo oo oo aan aqoonsanahay oo ama aan wax ka ogahay ama liiskooda aan haayo ama aniga aan ogahay ma jirto sidaa darteed ayaga aniga ma aqoonsanin xildhibaanana uma aqoonsani mana iga keeni karaan mooshin sidaa darteed waxaa loo maray si sharci darra ah shacab ayaa la shiriyey laysu keenay warqada loo dhiibay markaasaa la yidhi mooshin waaye sax ma aha mooshin aniga waxaa iga keeni kara baarlamanka dowlad goboleedka galmudug ayaa iga keeni kara ayagana fasaxay ku jiraan waxayna joogaan magaalada muqdisho waxay joogaan cadaado waxay joogaan cabudwaaq dhuusamareeb naftirkeeda qaar joogaa maaragtay mana ayna isu imaanin hal qof oo reer galmudug oo xildhibaan oo ka qayb galana ma jiro adiga muddaad hadda deegaanadii dowlad goboleedka gaafmeer ka tahay oo muqdishoad ku sugan tahay waxaadna ku baxday sabab khilaafa oo madaxweynaha idinkala dhexeeya adiyo madaxweyne ku-xigeenka oo mar kale barbar ka ah arrinta khilaafka siyaasadda deegaanada galmudug marka muqdisho aad muddo ku sugan tahay ma lagugu dhaliili karaa maqnaantaas muddada aad ka maqan tahay galmudug runtii waa wax la isweydiin karo shalayte annaga waxaa u nimid dib u heshiisiin si galmudug dhibaatada looga bixiyo ayaan u nimid oo dhuusamareeb iyo cadaadaan ka kala nimid midda kale muddaad joogtaa ma aha laba bilood waay inta aan joogno dib u heshiisiinaa socotay dib u heshiisiintii waa lagu guulaysta way dhammaatay in qodobadii lagu heshiiye la kala qora bisaa noo dhineed tan marka waxaa weeye qodobadii ayaa la diidan yahay mooshinada madaxda maamulka laga keena ma ahan ugub ha yeeshee sanad ka hor ayaa xildhibaano ka tirsan galmudug oo laba u kala qaybsamay waxa ay la kala safteen madaxweynaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ay wada jireen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana hadda mar kale jira khilaaf u dhexeeya dhinacyadii sanad ka hor iskhilaafsanaa balse madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa kol hore isu soo dhoweeyey dhinacyada inkastoo hadda ay ku guda jirtay dhexdhexaadintooda waxaana mar kale xiisadda siyaasadeed ee galmudug cirka ay isku sii shareertay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay kasoo horjeesteen aankii dhowaan ka soo baxay shirkii kismaayo oo ay ku kulansanaayeen hogaamiyaasha maamulada oo qayb uu ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo